bismillahi raxmaan raxiim waxaan jecla halka inaan ka idhaahdo waxooga ereyaa hadallo xalato laga sii daayay tviyada marka hore waxaan jeclahay inaynu yeelano haddaynu nahay tviyada shir degdega oo ku saabsan dhaqanka iyo anshaxa iyo qiimaha ay ku leeyihiin warbaahintu nabadgelyada dalka iyo khalkhalgelinteeda labada kaalmood ay ka qaadan karaan marka inaynu isku ogaano maadaama aynu dalkaynu dhisnayn hore isugu ogeyn in warbaahinta aanu ka wada hadallo sidii ay ugu shaqayn lahaayeen sida ugu habboon ee dalkan waxna ku noqon karo horumarna lagu gaari karo waxaan ka maqlaa had iyo jeer tifiyada dad hadlaya oo reer somaliland ah oo la haddaan nahay qabiilhede iyo qabiilhede oo fariir u diraya qabaa'il kale oo ay keeni karto cadaawad isku dhac iyo nabadgelyo xanuun arrimaha lamaan yaabin dadka suuqa jooga ee waxaa ku hadlay laakiin iyo hadallo kale oo khasal gelin karaya nabadgelyada dalka lamaan yaabin dadka caadiga ah ee waxay doonaan ku hadli kareen mas-uuliyadda badan saarnay ama aan wax xela u hayn qaranka iyo ummadda waxaan si aada uga yaabay t v-ga ama editorka journaal ama muxuu ahaaye t v qofka suuqa jooga caadiga ah xataa hadduu qof caadiyo inaad sidiisii usii daysaan idinkoon wax muxuu ahaye habayna ama ka saarin oo aydan kala miirin aada iyo aad baan runtii uga yaabana waxaan halkan kasoo jeedinayaa maanta oo amara inaan tifina soo dayn karin waxa ku taxaluqay qabyaalad haddaanu reer hebel nahay haddaanu reer hebel nahay mayla garatee reer hebel arrintaa laba arrimood laba sabab labadaba looma sii dayn karo waxaan loo sii dayn karayn waa mar dadka dee gobollo iyo qabyaalad iyo reero intuba weysiraano waa laguaafisa laakiin maanta inagu halkaynu marayno qabyaaladda sida xun loo isticmaala waxay keeni kartaa foolxumo dalkan la kulmo sidaa awgeed ninka sheeganaya rijin uu sheegan kara haddaan reer buucahay haddaan reer hargeysa nahay haddaan reer gobol nahay haddaan reer gobolkaan nahay waa waa qabyaalad qoomiyeedi oo oo aqoonsi ah lagu qofkan ka hadlayo laakiin haddaanu reer hebel nahay ma maqli karo waana mamnuuc waxaanan kala noqon doonaa ruqsadda t v-ga aan ku arko isagoo qabyaalka soo deynaya t v aanu siinay kalsooni oo ah inuu ummadda waxa wanaagsan gaadhsiiyo waxa xunna uu ka ilaaliyo taa inaga qaataa maan jecla oo aynaan dee iska hor imanin oo berito aanay noqon waxaa ku naxdaan idinkaydi ku xidhanta haddaad bahalihiina haysanaysaan iyo haddii aad iska soo dhiibaysaan wixii hore tegay alifaad faad bay tega carabtu wixii tega way tegeen nina looma haysto laakiin dhib badan bay noo keenay waxa weeyaan waa isku dir ummad wada degan gobol marka laba reer loo kala saaray laba hebelna sidaasuu yihi reer hebelo nin reer hebelo hebelna sidaasuu yihi waxay keentay dhibaato badan saa awgeed taa waxaan leeyahay walaalayaal iyo dib u dhici in wadankan uu dabada haysto masiibada qabyaaladu ay marnaba inaga hari weyn talabaad waxaan kaban jeclahaa halkii aan kasii aan ka sheego hadal xalayto tviyada laga sii daayey oo muxuu ahaaye uu ka baahiyey faysal cali waraabe oo runtii aan aada iyo aada uga yaabay oo aan u arko faysal cali waraabe waxa uu warbaahinta ka sii daayey waa arrimo k keeni kara tuhum ballaaran oo ka muuqday hadalkiisa isla markaana kullid ah qarannimada somalilan kullid ah iyo gooni sutaagga somalilan wax haday yaraatee loo dul qaadan karana maaha wuxuu ka hadlay faysal wadahadallada soomaaliya iyo somalilan arrintaa waxaynu ognahay inay hore u xidhnaan jirtay waxaynu ognahay in golayaasha sharci dejintu ay sharci ka soo saareen ay u madax banaynayaan madaxweynaha iyo xukuumaddu inay wadahadal la bilaabaan soomaaliya iyo somalilan ciddan mandatilina waxa weya madaxweynaha iyo iyo golaha fulinta way jirtay marar lagu daray muxuu ahay faysal inuu ka mid noqdo guddida wadahadalka laakiin sida aad la socotaan khasaaro badan iyo tuhum badan baa kasoo baxay kadib markii uu faysal shirar gaara isagoo mandatkii ummadda haysta iyo madaxweyneha haysta inuu shirar duceediyo la galay soomaaliya oo aan lala ogeyn wixii uu ka hadlay sidaa awgeed maantaba cidaan fulinta hayn baa ku jirta guddiga baxay waxaa kamida dogolayaasha sharci dejinta kamid cidda loo igmanayo ama lagu darayo ama laga naaqusayo hadba marka la tegayo shirarka maanta weliba madaxweyne tegi maayo wasiiraha tegiya iyo muxuu ahay baarlamanka iyo fala sharci dejinta ma aha wax la qaadan karo inuu hebel yidhahdo haddaan aniga laygu darin qaran ma jiro micnaha qaran ma jiraan markay tahayna sharciga waxay keenaysaa ama dhadhan ama muuqaal halisa bay keeni karta oo qofka uu ku mutaysan karo cawaaqib xumo laga yaabo inaanu maanta dareemi karin hadalkii faysale xalay wuxuu fariin qaldan u dirayy caalamka aynu ka doonayno ictiraafka oo sawir aan somalilan jirin maanta ayuu gudbiyey faysal oo ah kalsooni darro iyo dowlad la-aan iyo hoggaan la-aan iyo kala dambeyn la-aan ayuu caalamka oon somalilan ka jirin iyo ummadeeda iyo dowladdeeda midna oo maanta aynu ognahay dowladaha dunida ugu nabadgelyada badan ugu muxuu ahayey wanaagga badan ee ugu degaanshaha badan aynu nahay inuu faysal caalamka aanaynu ogeyn ee qaaradaha ku noole diiradda inagu haya in layna ictiraafo ma maanta layna ictiraafa mise berito inaa meesha waxba ma jiraan inaynaan ahayn kala dambeyn oo ah inuu nin waliba soomaaliya halka kaga beegan uu isagu la galo shir ama wadahadal awood uu leeyahay faysal ma jiro waxaa bulshada u sheegaya dareenka qaaday ama aragtay inaan meesha waxa uu sheegayo faysal ay jiraan waa waxba kama jiraan faysal bay ku kooban tahay xataa ma qabo qiimaha iyo magaca uu leeyahay xisbigiisa ucid inay la qabaan inuu jideeyo ama uu ku hadaaqo inuu yidhaahdo soomaaliya nin waliba meesha joogaaba halkiisa ha kala gara ma dhici karto somaliland dowlad bay leedahay golayaal bay leedahay golayaashaa u jideeyey dowladda somaliland inay la hadasho doontana sidii aynu soomaaliya uga madax banaanaan ama aynu isaga furi lahay sidaa awgeed waxaan leeyahy warkaa uu sheegay waxba kama jiraan lamana yeelan karo wax xidhiidha haddaanu dee uga jeedinun odaygu rishafal baa ka socda xamale inuu rishafalka aanu fariin inuu dirto keliya aanay ahayn oo lagu daro liisaska haddaan intaa ka ahayn waxaan shacabka reer somaliland usheegaya wax khasaba dalkan jiraa ma jiro muxuu ahaye sharciga qaranka cid ka tallaabsan kartaana ma jiro nin soomaaliya muxuu ahaay xil u hayo dalkan oo mufawaad la geli karana ma jiro hayn ciddaa loo jideeyey sidaa awgeed faysal waxaan ka codsanayaa kabaha jaangeriga ee siyaasadeed uu geshan yahay jaangeriga mataqaana waa kab marka aada gashato gees alla gees aada u socoto aan la garan oo gees walba tilmaamaysa inaad ujeeday markii kabaha jaangeri kaba jaangeri siyaasadeed noqdeen waxa weeye nimaan siyaasadiisu xaggay u socoto marka inaanu ka saaro anagu oo aanu raadkiisa halka u socdo aan ummadda tusno iyo inuu isagu si dhaqsaaya isaga saaro si loo ogaado ujeedada uu leeyahay saaxiibkay waxaan si aada uga xumahay bulshada reer somalilandeen min mashriq ilaa maqrib joogta waxaan dalkan jirin iyo xukun xumo aan jirin iyo dawlad la-aan aan jirin inuu ummadaha inaga fog ee barafka dhexdiisa ku nool dareenka uu gelinaya inaanay waxba ka jirin kuwa gudaha jooga inaanay waxba ka jirin dalkan waa nabad dawlad buu leeyahay iyagaa dawladda samaystay iyagaa doortay kalsoonidii siiyeen shacabku ninkii de leexday xumaan sameeyaa waa nin walba waa waa horyaalla laakiin waxaa le wax ka jiraa hadalkaa uu yidhi muuqaalkaa uu sameeyey faysal waxaan shacabka somaliland usheegay ana waxba ka jirin isaguna haddii uu iska bixin waayo kabaha jaangeriga sharcigaa ka bixin doona si loo ogaado dhinac uu socdo wasalaamu calaykum raxmatullah